agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa daafuray guryo loogu talagalay in lagu kaydiyo calafka xoolaha agaasimaha ayaa sheegay in guryahan ay faa'iido u leeyihiin bulshada xoolodhaqatada soomaaliyeed halkan maanta waxaan u nimaanay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiya daaqa iyo hay-adda faw wakiilo ka socday iskaashatooyinkii dalalada iskaashatooyinka gudoomiyaha gudoomiya ku-xigeenka halkan waxaan u nimid inaan maanta la wareegno xarumaha la dhisay ee kaydka calafka xoolaha oo saddex xarun ahayd istanbul buulo bartira iyo buulo guduud saddexdaa xarun waxaa kasii horeysay laba xarun oo hore oo iyagana ku taalay yontooy iyo goobweyn xarumahaasi waxaa loogu talagalay kaydka wax soo saarka in lagu kaydiyo calafka xoolaha waa xarumo aan ugu talagalnay oo dhanka webiga aan ugu talagalnay in wax soo saarka calafka sare loogu qaado lagu kaydiyo qalabkana lagu kaydiyo kuwan kuwii hore kaabi doonaan hadduu allaidmo wixii ka dhimana waa lagu ziyaadan doonaan oo qalab ah wasaaradduna waxay usoo jeestay inay magaranaysay kor u qaado wax soo saarka calafka xoolaha oo muhiim u ah waddankeena soomaaliya lafdhabarka dhaqaalaheena waa xoolaha soomaalidu boqolkiiba sideetan waxay ku nooshahay ama ku tirsan tahay backbone u ah xoolaha marka qaybta calafka xoolaha waa muhiim xooluhu markay helaan biyo markay helaan caafimaad waxay iyana u baahan yihiin magaranaysay calafkii daaqay u baahan yihiin marka qaybta daaqa yaan xooga saari doonaa hadduu alla idmo maadaama wadanka mar laga yaabo in abaara soo laabtay dhacaan in aan helno kayd nagu filan waana si wanaagsan bay ku socotaa aad iyo aad baanan u dhiirigelinaya arrintaas iyada ah hay-adihi naga caawiyeen oo faa ugu horreysana way ku mahadsan yihiin wasaaradduna gacantay ku hayn doontaa xarumahan iyadoo weliba magaranaysa qaybaha ka dhiman ay ku dari doonto hadduu alla idmo